فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah askar kenyaata ah oo lagu laayay duleedka wajeer maxaa ka jira in hub laga qaatay maxaad ka taqaanaa hay-adda la sheego inay caafimaadka adduunka ka shaqayso ee qaramada midoobay hoos tagta ma runbaa in ay ka shaqayso hay-addaasi yaraynta taranka dadka muslimiinta ah indhergaradka soomaaliyeed ee shabeellaha dhexe ku dhaqan oo ka hadlay siday u arkaan cudurka corona tartan qur-aan akhris ah oo lagu qabtay degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona ee caalamka kusii faafaya u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي wahagaag shalay dagaal ayaa waxauu ka dhacay duleedka degmada wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato waxa uu dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo askarta kenya qaarkood waxaa lagu warramayaa in halkaasi lagu dilay ugu yaraantii lix askari oo kenyaati ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa kor istaagay meydadka askarta kenyaatiga ah waxaana suuragal ah in khasaaro intaa uu ka badan yahay oo ay jiraan meydad iyo dhaawacyo kale oo ciidamada kenyaatigu ay qaateen xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dagaalkaasi waxay ku furatay shan qori oo ay wateen ciidamada kenya ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay ka howlgalaan gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato iyo dhulka kale ee muslimiintu ay leeyihiin waxaana sanadihii iyo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay weeraro xoogle kuwaas oo lagu naafeeyey ciidamada hubna looga furtay walaayaedka islaamiga waxaa ka socda tartan qur-aan akhris ah oo loogu diyaargaroobayo tartanka weyn ee bisha barakaysan ee ramadaan lagu qabto walaayaadka degmada jamaame ayaa ka mid ah meelaha tartanka qur-aan akhriska ah lagu qabtay waryaheena maxamed amiin ayaa waxa uu inoo diyaariyey warbixin arrintaasi la xiriirta اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات
iyadoo ay nagu soo wajahan tahay bisha barakeysan ee ramadaan haddana waxaa si habsamina wilaayaadka uga soconaya tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka degmooyin badan ayuu ka dhacay tartanka waxaana ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka masjidka jaamic oo ka mid ah masaajidda ku yaala degmada jamaame ayuuna ka dhacay tartanka qur-aanka kariimka iyadoona ardaydu ay ku tartamayeen soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus فليشهد التاريخ خاتمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات tartanka kadib waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culimo nabadoonno iyo martisharaf kala duwan ayaa abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda kaalimaha hore ka gashay tartanka qur-aanka kariimka inta aanan ardada idiin soo gudbin waxaa goobta kelimado kala duwan ka jeediyey nabadoonno waxaana ka mid ah nabadoon maxamed nuur sabtow oo ah nabadoon soomaaliyeed isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey waalidiinta ubadka dhalay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Een, maanta waxa waaye fidhigan maanta aan joogno oo quruxda badan oo lasoo diyaariyey ilmihii iyo macalimiintii waalidiintii walaayadii ay soo diyaariyeen insha allah mahad allah iskale waan u mahad celinayna waxaan rabnaa maanta meeshaan aan fidhinno nabadda aan ku fidhinno deg- degnaanta aan ku fidhinno waxay ka mid tahay namcatuljihaad maanta in ilaahay fursad noo siiyo in ilmaheena eh, ay ku tartamaan oo ay ku qaataan sh- een, j- een, shahaadooyin iyo tartamo aada u wanaagsan ee ay ku qaataan allah subxaana wa tacaala uu mahad celinayna mahadda labaad waxaa iska leh walaayada een, degmada jamaame ama iyo jubbooyinka oo oo xil dheer iska saartay sidii ilmahan wax loo bari lahaa oo looga warqabi lahaa iyagana waa u mahad celinayna waxaan u mahad celinaynaa macalimiinta macalimiinta waxaan leeyahay dadaal weyn aad samayseen oo maanta dadaalka aad samayseen wuxuu kasbay in maanta lagu tartamo kitaabka allah subxaana wa tacaala waayo allah subxana wa tacaala wuxuu leeyahay falyatanaafisu lmutanaafisuun maanta meelaha oon walaayada ka baxsan ama qoobaha mujaahidiinta ka baxsan waxaa lagu tartama heeso muusig ciyaaro iyo wax lamid ah maanta annagana waxaan ku tartamaynaa kitaabka allah subxaana wa tacaala sababta annaga aan ugu tartamayno maxay tahay inaan ciyaarno miya maya waxaa ilaahay ka baqa addoommada kuwa culummada ah yaaba culummo noqon karo qofkii wax barta oo diinta ilaahay barta culummo noqon karo marka waxaan leenahay waalidiinta waa u mahad celinayna iyagana mahad allah iskale mahadda saddexaad waxaa iskale waalidiinta waayo sababta oo ah waxaa siiba hooyada waxaa la yidhi dugsiga labaad ee ilmaha waa hooyada haddii hooyada ilmaha dharka ay ka dhaqin oo dhibaato oo dhibaatada haysta aysan ka kaafin hadduu caan u baad hadduu wax kasta u baad aynan siinin cunugii wax un baran karo marka waxaa naga dhiman hal shay un baa naga dhiman waalidiinta aan kula dardaarmi lahay in ilmaha dugsiyada markii lasoo loo soo dira cijiyaha laga jaro dhar fiican loo soo geliya xataa haddii suuragal ay tahay macalimiinta in loo sameeyo uniform loo sameeyo oo waalidiinta ay isku taxlujiyaan ilmahan inay uniform si quruxdooda iyo qoraxda diinteena annaga ma aha inay diinta nagu noqoto obasiib inta badan meelaha gaalada ay joogaan diinta waxay ku tahay obasiib sababta waxay ugu tahay ilmaha iskoolka marka loo diraayo waa la nadiifiyaa dhar iskoolaa loo geliyaa marka ilmaha dugsiga marka loo dira waxaa le sacwara dharka dugsiga gasho ayaa si nagu noqon waa ka baxna waa la kala baxay muslim iyo gaala loo kala baxay ilmaheen waa inay noqdaan ilmaha ugu nadiifsan ilmaha ugu fiican xagga timo jaridda cijyaha la iska jaro dharka loo hagaajiyo insha allah intaasna waxaan leeyahay waalidiinta inay ay ku dadaalaan شريعة الإسلام الله نغسق قالنا الله بابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت لنا أما رفيقة دربنا كانت ندى بعد الإله حياتي واليوم قد جاء الختام منبها أن السرور الحق في الجنات intaasi kadib guddiga tartanka ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka iyo macallimiintooda jazaaka allahu khayran in sha allah tacaala haddana waxaan gelaynaa in sha allah ardaydii kaalimaha galaan u yeeraynaa in sha allah tacaala waxaa la guddoonsiin doonaa hadiyado qaali ah in sha allah tacaala waxaan rabnaa marka fadhiga inuu saan noo ahaado waxaan marka si guud ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran allah subxaana wa tacaala allihii noo hirgeliyey uma waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada rag iyo dumarba leh ee degmada jamaame hawshaan nagala qayb qaatay yaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay baxsadeen miisaanka xasanaadka allah u saaro meel ugu fiican meeshii ugu fiicnaed wax lagu bixiyo ku bixiyeen kitaabka allah iyo jihaadkii khayrkii wax ku bixiyeen waxaadna ogtihiin si guud ganacsatada waxay u yihiin maanta jihaadkan socdo lafdhabara u yihiin insha allah tacaala waxaan rabnaa marka ardayda inay sidaas noogu fadhido si guud waxaad ogtihiin dadka hadday tartamaan tartanku waa un lagu kala badiyaa dadaa ku soo baxa kaalimaa la kala galaa macnaheeda ma ahan qofkaas aan kaalinta gelin inuusan wax aqoon laakiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa markaas iyadaa in looga hormaro kaalinta insha allah tacaala iska fadhi ardayga u horeeya waxaan u yeeri doonnaa ardaydii ku tartantay soddonka jus ee qur-aanka ardaydaas waxay ahaayeen laba arday waxay ka kala socdeen ibnu mascuud iyo madrasada albushraa marka waxaa ogaanaysaan si guud tartanka wuxuu ahaa soddonka jus qaybtiisa labaadna shan iyo tobanka jus qaybtiisa saddexaadna tobanka jus insha allah tacaala marka hadda waxaan u yeeri doonnaa ardayda soddonka jus ardaygii kow u sii galay insha allah tacaala ardayga ilaahay subxaanahu wa tacaala maa shaa allah kow u galay madaaristi jamaama soddonka jus waxaa weeye aadam sheekh nuur cabdisalaam aadam sheekh nuur cabdisalaam oo ka socda madrasada ibnu mascuud ardaygaas wuxuu helay hadiyad qaali ah insha allah tacaala ardayga kaalinta labaad galay waa ibraahim cuhmaan shariif ibraahim cusmaan shariif oo ka socda madrasada albushra maa sha allah jazaaka allahu khayran halkaas waxaa noogu dhammaaday insha allah tacaala ardaydii soddonka jus ku tartamaysay haddana waxaan uga gudbaynaa insha allah tacaala ardayda shan iyo tobanka jus ardayga koowaad ee shan iyo toban jus kaalinta koowaad u gala waxaa waaye maxamed sheekh yuusuf maxamed sheekh yuusuf oo ka socda madrasada cumar ibnu khadaab maxamed sheekh yuusuf cumar ibnu khadaab ninkaasaa wuxuu galay maa sha allah kaalinta koowaad u galay shan iyo tobanka jasaaka allahu khayran ilaahay masalkooda ha badiya ardayga labaad anas maxamuud mahina oo ka socda madrasada alfurqaan anas maxamuud mahina ardaygaas arkaysaan wuxuu galay kaalinta labaad ayuu wuxuu galay shan iyo tobanka jus jazaakum allahu khayran ilaahay masalkiina ha badiyo ardayga kaalinta saddexaad ku guulaystay waxaa weeye cabdiraxmaan jimcaale cumar oo ka socda madrasada alhudaa jazaaka allahu khayran baaraka allah fiika halkaas waxaan uga gudbaynaa ardaydii shan iyo tobanka jus haddana waxaan u geli doonnaa ardaydii tobanka jus kaalinta koowaad waxaa u galay maxamed axmed cumar oo ka socda madrasada alraxma maxamed axmed cumar ardaygaas wuxuu u galay kaalinta koowaad tobanka jus jazaaka allahu khayran baaraka allah fiika ardayga kaalinta labaad galay waa jamaal axmed salaad wuxuuna ka socdaa madrasada alhudaa jamaal axmed salaad alhudaa baaraka allah jazaaka allahu khayran ardayga kaalinta saddexaad gale cabdi geedi mucallim nuur oo ka socda madrasada abibakar ama abubakar jazaaka allahu khayran maa sha allah halkaas waxaa ku dhammaaday ardaydii kaalimaha galay dhammaan ardayda imtixaamka ka qayb gasho oo dhanna waa la xusay hadiyadaana la siiyey dhammaantood waxaa ugu horeeya ardayga la yihahdaa soo istaagay cabdiraxmaan ibraahim sheekh cumar cabdiraxmaan ibraahim sheekh cumar jazaaka allahu khayr allah ku barakeeyo maxamed weli cabdirasaaq jarbey hadduuna maqlahay soo istaaga insha allah tacaala waxaa ku sii xiigo maxamed faarax cumar baaraka allah fiik hadduuna maqlaayo hadduuna maqlaayo maslax cabdulqaadir cabdulaahi sulaymaan jacfar sayid cali xasan jaamac bile cabdulqaadir maxamuud mucalim abubakar sheekh muuse iyo ardayga u dambeeya oo ah saalax maxamed cabdiraxmaan maa sha allah ma jazaakum allahu khayran insha allah tacaala haddana waxaan u yeeri doonnaa macallimiinta ha raalli noqdeen macallimiintaan u yeeri doonnaa insha allah tacaala waxaa ugu horeeya macallin cumar macallin shiikhey hadduuna maqlaa ibnu mascuud macallinkaas isna insha allah waxaa la guddoonsiiyey hadiyad iyo abaalmarin macallin cumar macallin shiikhey dhimo lahan dad wuu usoo dirsan karaa macallinka dad wuu usoo dirsan karaa hala fariisto hala fariisto insha allah tacaala macallinka ku xiga macallin nuur hadduuna maqlaayo madrasada albushra jazaaka allahu khayran macallin nuur hadduuna maqlaayo insha allah tacaala macallin ibraahim cumar ibnu khadaab macallin ibraahim insha allah macallin axmed hadduuna maqlaayo alfurqaan insha allah tacaala macallin cabdiraxmaan insha allah alhuda hadduuna maqlaayo macallin axmed deey waxaan leeyahay madrasada raxma insha allah alraxma macallin axmed deey iyo macalin abukar hadduuna maqlaayo ama macalin maadey qofkii ka jooga madrasada abubakar insha allah tacaala insha allah tacaala jazaakum allahu khayran ardaydaas iyo macalimiintii soo diyaarisay iyo waalidiintuba intaba ilaahay subxana wa tacala waxaan oga baryeenaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro khayrkaas iyo wanaagaas abaalmarinta kadib waxaa inoo suurgashay inaan waraysi la yeelanno ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka iyagoona ka warbixiyey kaalmaha ay galeen iyo madaarista ay ka socdaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh awalan adigoo magacii ah aadam sheekh nuur cabdisalaan oo ka socda madrasata ibni mascuud degmada jamaame maantana waxaan kaalinta koowaad ka helay soddonka jis waxaana ku tartamay madrasata ibni mascuud soddonka jis kaalinta koowaad aan ka helay jaa-isadeena waan soo qaatay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ibraahim cuhmaan shariif madrasasadaan ka socda albushra ee degmada jamaam waxaana ku tartamaya soddonka juz oo qur-aanka kariimka ah waxaana helay kaalinta labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay oo maxamed sheekh yuusuf oo ka socdo madrasada cumar bin khadaab degmada jamaam kaalinta koowaad ayaan galay waxaan ku tartamay shanka iyo tobanka juz waxaana galay kaalinta koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo magacii ah anas maxamuud miina waxaan ku socday madarasa furqaan degmada jamaame waxaan galay kaalinta labaad oo qur-aanka waxaan ku tartamaya shan iyo tobanka juus ijaaso aan soo qaata maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waa maxamed axmed cumar madrasatu ka socda madrasatu raxma dadmada jamaame tobanka jus aan ku tartamayay waxaan galay kaalinta koowaad waxaana qaatay awalmareed isku soo wadaduuba wilaayaadka islaamiga ah ayaa u diyaargaroobaya tartanka bisha barakeysan ee ramadaan kaasoo ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd mar sidan oo kale tartanno ay kusoo gabgaboobeen kuunyo barow iyo degmada saakow oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbooyinka iyo shabeellada hoose ramadaanka fawda inagu soo haya ayaa waxaa la filayaa inuu bilowdo tartankii weynaa ee ay qaban jirtay sanad walba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ربي واختم عمرنا بثبات واقبل تلاوتنا فتلك عبادة أدخل عبادك عالي الجنات
waxaa inoo soo socda warar ku saabsan cudurka corona iyo andhargaradka shabeellaha dhexe oo arrintaasi ka hadlay hase ahaatee intiina inala socotay waxaanu horay u wareysanay doctor xaniif cabdisheekh aadan oo ka hadlayay cudurka corona iyo waxa la gudboon dadka muslimiinta ah waraysiga qayb kale oo ka mid ah caawa waxaanu kusoo qaadanaynaa doctor xaniif oo ka hadlaya waxa loogu yeeray hay-adda caafimaadka adduunka ee ururka qaramada midoobay ka tirsan hay-addaasi iminka waxaa madax ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee etoobiya tatros adanom qaybaha dambe ee waraysiga waxuu ka hadlayaa waxa soomaalidu ay ka filan karto ninkii shalay xabadda ku dilayay oo maanta cirbad loo dhiibay hase ahaatee marka hore waxuu ka hadlayaa hay-addan iyo qaabkii loo sameeyey iyo ciddii samaysay iyo dhibaatooyin ay caalamka ka geysato dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah inay la dagaalanto taranka dadka muslimiinta ah waa maxay hay-adda la yidhahdo w h o ee qaramada midoobey ka tirsan ee la yidhahdo caafimaadka adduunka ay qaabilsantaha maxaad nooga sheegi kartaa bismi illaahi raxmaan raxiim ee horta kelimadaas naftirkeeda qofka muslimka ku habboonaynba w h o waa world health organization adduunka oo dhan caafimaadkiisa dadka maamulo waay war adduunka horta yaa iskale adduunka yaa maamulo adduunka allah maamulo subxana wa tacaala kelimadaasaaba qalad iyo kufriyaad ahba caafimaadkaa bixiya waidaa maridtu fa huwa yashfiin addaar annaaficya waa alla waa subxaana wa tacaala waxaan waa kelimaad kufri ah oo gaalo dejisatay oo gaalo samaysay la rabanaya in lagu baraarugsanaado waxaa lagaa baabi'inayaa alle inuu naafic yahay oo daar yaha lagaa baabi'inaya adduunkan allah iska leh caafimaadkan allah iska leh may sameeyaano hay-adda bini'aadanka samayso may sameeyaan hadday run sheegaan biniadanka ma samayn karaan hay-adda bini'aadanka samey sameeyaano been iyo kadib bay sheegaan waa kufri gaalnimo wey waxaa lagu leeyahay hay-adda cuntada adduunyada maxaa lagaa baabi'inaya in allah huwa rasaaqa lagaa baabi'inaya ilaaha rasaaqa oo wax quudiya adduunka allah iskale isagaa irsaaqo asaa ballan qaaday qof walbaa calooshooydiis markuu ku jiray buu ilaahay u qoray arsaaqadiis asaa ballan qaaday faawna ma ballan qaadin caafimaadkana allah ballan qaaday horta waxaan rabaa kelimadaas in layska ilaaliya naftirkeeda oo anaga naftirkeena aana noqoninba waxay gaalo tiri aan iska dhahno laakiin hay-addan gaalaa samaysatay w h o gaalaa samaysatay w h o waxaa la sameeyey toddobadii abriil kun sagaal boqol afaatan iyo sideedii baa la sameeyey waxaa lagu sameeyey wadanka switzerland magaalada geneva layihahda lagu sameeyey markii dagaalo labaad adduunka ay isku baaba'een waxeeyeen ayay adduunka dhan wax u dejiseen nidaamo ay sharciyo u sameeyeen waxaa sameeyey markaa la asaasay w h o lixdan iyo kow dowladood oo gaala ayaa samaysatay lixdan iyo kow dowladood oo gaalo ah ayaa markaa samaysatay lixdan iyo kowgii gaalo ee markaa samaysatay kun sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii w o samaysay maanta markaan fiirino laba kun iyo saddexdii baa igu dambaysay mutaabacada aan ku samaynaya oo warbixintooda laba kun iyo saddexdii waxay ahaayeen boqol iyo sagaashan iyo afar dowladood ayaa ku jirta w h o haddana waa kasii badnaan kartaa waagaasa igu dambaysay waxaa ku jiray boqol iyo sagaashan afar dowladood waxaa la geliyey dhammaan muslimiintoo dhan waxaa la geliyey dabalujaa la hoos keenay sacuudi ha noqoto kuwayt ha noqoto qatar ha noqoto baxrayn ha noqoto maleeshiya ha noqoto kulli waxaa la hoosgeeyey gaaladii barnaamijkeedii lixdan iyo kowgii gaalo qaatay ilan gaalada waxay ku leedahay barnaamijyada annagaa wadno ya ama anagana soo raac amaba jiri kartidba dowladnimada maba jiri kartaba haddaa maanta tiraahid w h ma aqoonsani ma raacani maba jirtaa lagu leey adiga dhanba maanta waxay marayaan dowladaha w h o ku jira boqol iyo sagaashan afar dowladood ayay marayaan waxaa kaloo rabaa in la ogaado oo maskaxda lagu saaro hadda adduunku waa kala qaybsanya waa qaarad qaarad qaaradaha adduunka qaaradaha muslimiinta ku badan aasiyo kale hadda muslimiinta u badan maleeshiya indonesiya sacuudi waddamadan dhan aysi la yidhaahdo muslimiinta u badan w h o xarunteeda qaaradda aasiya waxaa laga dhigay indiya laga dhigay gaaladaas budiisaha hindiya ah ayaa qaaradda aasho dhan aasiya oo dhan laga xukuma halkaasi ku taalla africa haddaan u soo jeesano meeqa muslimiin afrikaana ku jirto muslimiinta waddamada africa waa badan yihiin masara ka mide algeria ka mide nigeria ka mide annaga anaa ka mid waxa la sheegay sheego duurar u darsado ya waxaasoo dhan xarun uma aha xarunta africa laga xukuma w h o waxaa laga dhigay conga kinshata laga dhigay gaaladaasa loo geysta xaggaasaa la geeyay ayib maraykan marka la yidhahdana washingtona la geystay baashu saasay ku socotaa ayib yurub marka la yidhahdana waa sheegnay switzerlanda la geystay waxaan rabaa marka in usoo jeesto marka waxaan waa wax gaalo samaysatay kow iyo lixdan gaalo ayaa isku tagtay ayaa samaysatay waxaan ujeeddooyinay ka leeyihiin waxyaabaha dadka lama maqashiyo oo kale waxa weeye w h maxay qabataa w cudurrada faafay ka hortagtaa maxay qabataa ilaa hadda kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobada ilaa hadda hal shay oo w h o ee ku faani karto oo cudurradan ka dabar jara ee dhihi karto waxay ku faantaa hal cuduray sheegtaa hal cudur bas small box mu ahaa furuqi bahalka lihi jiray small boxka baan daba tirnay ku leeyihiin asiga naftirkiisa inuu jira laga yaaba la qarina war cudurka ilaahay baa kan ilaahay baa qaada subxaana wa tacaala wax ee ilaa hadda dabar tiri kara haba yaraata ma jiro isku geey waa meeqa sano kun sagaal boqol afartan sideedii ilaa maanta uu la joogo nus qarni ka badan ya waxay leeyihiin waxaan daba tirnay oo keliya small box ama furuqaan aan baabi'inay leeyihiin laga yaabo inuu meelo male ka jiro aysan la garanaynin marka waxaan rabnaa inaan dadka togisiiyo maxay qabataa ay ku sheegaan waxa ay qabato waxne waa waxyaaba dadka loo bandhigo oo says u didin w h waxay qabataa waliba caafimaadka adduunkay ka shaqaysaa tallaalada adduunyaday ka shaqaysaa daawooyinka lasoo saarahay kontaroosha waxay fiirisaa dooseydka iyo waxaan daawo saxmatay kontorsha waxyaaba dadka loo soo bandhigay waay oo leh h i v-ga saan saan saan leh waxyaabo waa waxyaabahaas iyaga ah waxyaabana waa waxyaabo qarsoon waay waxyaabo qarsoon laakiin waxa ay sheeg sheegato inay cudurradaas iyo tallaalada iyo waxaas ay qabato ayaa ka mida ayib waxaan rabaa dadka inaan hal meel wax ka tusiyo waxaan waa hay-ad gaalo samaystay aniga waxaan ka bartiiraynayaa oo focus ii ah oo waxaan ku dhisaya anigoo dhakhtar ah haddana muslin ah waxaan waxaan ku dhisayaa shareecada ilaahay iyo diinta ilaahay focuskayga wuxuu saaran yahay halbeygayga wuxuu noqonayaa meesha aan wax ka fiirinayo meesha aan wax ku miisaamayo waxaa waaye waxaan diinta ilaahay shareecada ilaahay see u aragtaa aniga wixii ay gaal i baray wax ku dhisi maanay wixii ii wanaagsan oo gaal i barayna waa ka qaadanayaa waa adduunyadeeda anaa aqaansan u antifaaci lahaa laakiin siyaasadda gaalada iyo booliska gaalada iyo waxay rabta iyo waxaan ku dhisaa shareecadii maxay ka qabtaa haddaa ogaataan waxyaabaha qarsoon ee w h o u qarsoon qayb dhan oo waxay leedahay w h o oo qaybaheeda ka mida oo lagala dagaalamo taranka bini'aadamka lagala dagaalamo qayb dhan bay leeda lagu talagalay waxay leedahay balani famil wax layidhahdo dadka bini'aadamka inay bataan si gaara dadka muslimiinta inay tarmaan oo bataan lagala dagaalamo waa waxyaabaha lafdhabarka u ah oo ay leedahay w h o ay leedahay waxyaabaha qarsoon dadka loo muujin waayo waxaa leeyahay waxaa la rabaa dhalmada in la kala fogeeyo waxaa la rabaa cuntada adduunyada yaraanayso war adduunyada ilahay baa risaaqay subxana wa tacaala dadkaa noolee dhalanaya ilaahay baa risaaqay subxana wa tacaala qaar buu ilaahay dilaya ka baxaya booskoo dhimanaya siyaasadda aniga kuma dhiso marna gaalada waxay wadato waxaan ku dhisaa diintayda iyo shareecadeeda islaamka ku dhisaa waxaan raba marka inaan tusaale dadka muslimiinta wax alla waxaan hay-adaha gaalada ay wataan oo dhan wax nafci leh oo muslimiinta ku jiro haba yaraatay ma jiro maxaa yeele boqolkiiba siddeetan iyo sideed gaalaa samaysatay gaalaa ugu tala gashay gaalaa wadato gaalaa mastargaraynayso hal tusaale raba inaan idin siiyo w h o waxaa maalgeliya oo ugu badan nambaruun waa maraykanka waaye gaal gaal alay soo maaha hadda dhaqaalii ugu badnay wuxuu ku bixiyey maraykanka contributionka w h o wuxuu ahaa boqol iyo toban milyan uu ku bixiyey waa gaal gaal alala soco midka ku xiga waa ninka la yihahda jabaanka konton iyo sideed milyan uu ku bixiyey midka ku xiga waa jarmalka soddon iyo sideed milyan uu ku bixiyey midka ku xiga waa u k ama ingiriiska waxa loo yaqaano soddon iyo ko milyan uu ku bixiyey midka u dambeeya lacag ku badan ku bixi waa faransiiska kow iyo soddon milyan ku bixi waxaasoo dhaqaalaa maxaa loo bixinaya waay loo bixinaya waxaasoo dhaqaalaa marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego wax walboo aan fiirinayn anaga gaal iyo wuxuu wato iyo wuxuu sheegaa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo barraqdiisa xaggaan dhigana shareecaan ku fiirinaynaa wixii naga afacaan ka qaadaynaynaa wixii kaleetan keli ufaan leenahay marka waxa qarsoonaa ka badan saasaa la ogaado qaabkee taranka loola dagaalamo
taranka qaabo badan loola dagaalamaa kuwa waxaa ka mid ah in dadka loo fasaxo zinada waxaa la yidhaahdo boyfriend la samaysto layska tunto wixii rab layska sameeyo gaalada waxay taqaanaa saaxiib belada shahwadiisa wuxuu ku gudanayaa meel kaleu ku gudanayaa laakiin markaa uurna wuu dhala karaa hadduu uu dhirtana waa la dilayaa daawa la siina macaan ma dhib malaha barmari malaha daawa la siinaya waa la soo xaaqi karaa waa la soo saari karaa waa la dhamin wax barbar malaha laakiin waa qodobkooda uu muhiimsan waay gaaladu ardayga markuu yahay waxaa la baraya inuu boyfriend samaysto gabadhay saaxiib inay samaystaan waxay doonaan isku sameeyaan gabadhay wiilka guriga aabihiis hooyadiis isla imaanaya oo gaalada ah wuxuu doona ku samaynayaa waa lagu faraxsan yahay gabadheed ninkaana jeceshuu leeyahay wuxuu doona ku samaynaya waa meesha ugu horraysa laga bilaabo taranka in lagu baabiyo midda labaad markii la isguursado gaalada waxay samaysaa wax la balaani family la samaysaa qorsheyn oo loo samaynayo xaaska iyo qoyska loo samaynayo maxaa la rabaa dhalmada in la kala fogeeyaa la rabaa waxaa la qofkan hadduu hal anug dhalo shan sano ka bacdi lix sano ka bacdi hal kale inuu dhalo bes khalaas taasaa ku filan baa lagu leeyahay inta kale maxaa samaynaysaa suuqaada iska gal wax barbale mala kaniina la siinaya khalaas waa la baabinaya kaniinayaasha waaba la- waaba lagu soo qorayaa family balaan kaniina la yidhahda waa la yaqaana waa la yaqaana waxaa lagu leeyahay maya caadada gabadhu kala waxaynaya maya islaanta siisa uur badan u qaadin barobagaando badanaa la dejinaya laakiin waa kaniiniya loogu talagalay in taranka iyo lagu yareeyo lagu daro si gaar waxaa loo fokus saaraa dadka muslimiinta weliba waxaa aad loo xil loo saaraa muslimiinta meelaha ay dowladaha ay ku badyihiin bakistan ha noqoto eh, nigeria ha noqoto meelaha muslimiinta ay ku badyihiin si gaara xooga loo saaraa taas waa midda kale midda kale waxaan la yidhahdo kondomka ay leeyihiin shahwada celinaysa waxay ka mid tahay waxyaaba ay rabaan inay yidhaahdaan tarankan ku yaraynaynaa laakiin wax celinaa ma laha waxaa la ogaaday cilmiyan saaniya waxaa la ogaaday condom inuusan shahwo celi karin baa la ogaaday oo gudbayso oo tarankay ka imaanaa la ogaaday waxaa kaloo ka mida oo taranka lagu baabiyo oo hadda dadka ugu khatarsan ay tahay qofka in la mashquuliyo qofka in la mashquuliyo maalan waxaa weeye qofkii waxaa loo samaynaa brogaraam ah uusan ka fikirin inuu waxaas yeeshaba waxaa lagu leeyahay primary school sameey secondary school sameey jaamacaddii banjalarkii sameey masterkii sameey bh dgii sameey wixii sii wad alla waxaaba soo baxaysaaba sideetan jira soo baxaysaaba sida anaga aan lugon oo kaleeto maxaaba guursanaysaaba markaad soo baxda waxaa jirtaaba konton sanaaba jirtaaba waa balaanka ka mid yahay in guurka qorshaha lagu yareeyo ka mid yahay shahaadooyin badan sida iskuulaad badan dhigo sheegaayooyin badan ka heso maraxu leeyaha ee, meeqa mastara haysataa meeqa bija intaasoo dhan sirta ku qarsoon waxay tahay qofka inuu adduunyada isku mashquulo markuu qofka waxbarasho iyo hami ku mashquulanayo guurkaba niyad uma hayo marka waxay ka mid tahay iskuuladan iyo waxaan la jaan maxaa yeele iskuulka waxaa lagu ogolaanaya gabadh iyo iskale saaxiibta lagu ah, lagu ogolaanaya kaniina ismaasha lagu isticmaalaya marka waxaa lagu talay waxaan waa waxyaabo balaan ee gaalada dejisay iskuuladan dhan waxaa lagu ballaangaraynaya qofkaan asoo konton sano lixdan jiruu soo baxaya lixdan sano markuu soo baxa muxuu ka fikirayaa guri baabuur villo yar see ku hesha haddii canug aa dhashay see siisa maxaa siisaa canugan maxaa u haysaa balaankay ka mid tahay idan hay-adan hadda een aan ka hadlayno la yihahda who amase hay-addan qaramnimada ka tirsan hadda een etoobiya madax ka ah haddana haddii etoobiya soomaaliya cadow ku ah ay hay-adda sheeganaysana caafimaadka adduunka een mas-uul ka tahay een ay iyadu madax kasii tahay bal xaaladaas ee, see wax noqon karaa noo sawir waa runtii eh, tusaale fiican raba dadka inay wax ku fahmaan barakada soomaalidu me- meelo wax ku fahmi kartaa inaan ka fahansiinaa la rabaa Eh, hadda w h o ninka agaasimaha guud u haysto ya waa gaal etoobiyaana weeye gaal etoobiyaana weliba wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya ah soomaaliyu yimid wadankuu yimid dadku yimid dhibaatada ku hay ilaaha idinku dhaariyay ma ka aamin noqonaysaa marka makrigiisa ma ka aamin noqonayna waa gaalka etoobiyaanka ah wasiirka caafimaadku ahaa jiray waa laga bedelay waxaa laga dhigay ninka eh, arrimaha dibadda u qaabilsan etoobiya laga dhigay hadda waxaa la geystay eh, w h o loo dhiibtay xaggaa la geystay ma ka aamin noqon karna kama aamin noqon karno haddii gaalkii shalay arrimaha dibadda etoobiya u ahay ee na gumaaday oo maanta w h o madax u yahay siyaasadda iyo wuxuu doono ya cir- cirbadu noo adeegsan karaa wax kastuu noo adeegsan karaa daawo noo adeegsan karaa sunu noo adeegsan yaa ka aamin noqonaya laakiin mid doqona waxaan fahmaynin ayaan laga dhaadhici karin taas oo dhahay waa fiican yahaa w h o ay haysto nin etoobiyana haysto berri nin kalaa qabana ogaada waxaan oo dhan siyaasaa ka dambayso masaalixa la fiirsanaya ama dhaqaalaha lagu raadsado ama hadda tusaale ahaan hadda coronaviruskan socdo chineeska wuxuu yidhi waxaan bixinaynaa qalabkii loogu hortegi lahaa xaggee lagay qalabkii qalabkii w h o loogu talagalay w h o waxaan sheegnay xarunteeda waa kongo wey dhammaan sidii loo soo waday wuxuu geeyey gaalkan etoobiyaanka arisagoo ka tuuray way fahmaysaa sooma waa wax la taabo kaloo karo wixii qalab loogu talagalay ama maaskar ha noqdo ama glofis ha noqdo ama dharki loogu talagalay oo dhan si loo soo wadaad isagoo ku riday rig oo chineska soo bixiyey maxaa la rabay nidaamku muxuu ahaa nidaamku wuxuu ahaa africa heer quarter bay leedahay who heer quarterkeeda waa koonka in la geeye eed ma aha adisaba la geey marka intaasaa dadka tusaale uu filan ilahay waxaa ka baraa dadka wacyigooda inuu baraarujiyo ilahay waxaa ka baraa subxana wa tacaala adduunya aakhira waa ka badan tahay waa kala badantahay inuu dadka aakhirada jeclaysiiyo ilahay waxaan ka baraya subxana wa tacaala gaalahaas inuu cudur iyo wax walba ilahay ku halaago hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdishaq aadan iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona waxaa soo jeedinaya maxamed daahir cali sow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعونا من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waad mahadsan tahay cabdulahi yaasiin jaamac waxaan gudageli doonnaa tabinta wararka ku saabsan coronafirus ee dunida faraha ba-an ku haya saacadihii lasoo dhaafayna dowlado badan ayaa waxa ay soo bandhigeen tirada cudurkaasi ugu geeriyooday gudaha dalalkooda waxaana ugu badan oo weli dhimashada hoggaanka u haya dalka maraykanka haddaan gudagalno websayte toos ah u tabiya waxyeelada ka dhalatay coronafirus waxa uu ku bilaabayaa oo ugu horeeya gudaha dalka maraykanka maanta oo keliya maraykanka waxaa cudurkaasi ugu dhintay kun boqol soddon ruux cabdilaahiyow een websaytekan waxaan fiiriyey saacad ka hor dhimashadu xilligaasi waxa ay ahayd sagaal boqol iyo sagaashan iyo lix ruux marka waxaad dareemaysaa hal saac oo keliya in tiradu ay aad u korortay oo ay dul istaagtay kun boqol iyo soddon ruux saacadaha soo aadana way kordhi kartaa dhimashada guud maraykankuna waa labaatan iyo afar kun toddoba boqol toddobaatan ruux aad ayuu kaga sara maray dalka talyaaniga oo tirada dhimashada guud goordhow aan sheegi doonno xaakimka ka taliya new york oo hadlay waxa uu sheegay in maanta oo keliya gudaha magaaladaasi ay ku geeriyoodeen ruux waxaana tirada dhimashada magaalada new york oo keliya ay dul istaagtay ruux marka waxaad dareemaysaa in kalabar dadka dhintay ay magaaladaasi oo keliya ku dhinteen gudaha dalka maraykanka jaamacadda aruurisa dadka dhinta maraykanka ee cudurkan u baxaya shalayto waxa ay soo tabisay in afarlaaankii saac ee shalay iyo xalayba dadka dhintay ay gaarayeen ruux marka berito waagu markuu baryo waxaa laga yaabaa inay kor u dhaafto laba kun oo ruux waayo maanta oo keliya ayay diiwaan geliyeen kun boqol soddon ruux halka aynu kaga gudubno maraykanka sbain waxaa maanta ku dhintay saddex boqol oo ruux dhimashada guud waxa ay maraysaa siddeed iyo toban kun konton iyo lix ruux talyaaniga waxaa ku dhintay lix boqol iyo laba ruux wadarta guud ee dhimashadan waxay noqotay labaatan iyo kow kun lixdan iyo toddoba ruux jermany maanta waxay soo gudbisay in gudaha dalkaasi ay ku dhinteen lixdan iyo toddoba ruux wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay saddex kun laba boqol lixdan iyo kow ruux u k amaba ingiriiska waxa uu sheegay in cudurkaasi maanta ay u dhinteen toddoba boqol toddobaatan iyo sideed ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay labayo toban kun boqol toddoba ruux iiraan waxa ay sheegtay sagaashan iyo sideed ruux in maanta ay dhinteen wadarta guud ee dhimashaduna waa afar kun lix boqol siddeetan iyo saddex ruux turkiga dhimashada ay maanta soo wariyeen waa boqol iyo toddoba ruux wadarta guud ee dhimashaduna waa kun afar boqol iyo saddex ruux dhimashada beljum ay soo gudbiyeen waa maanta oo keliya laba boqol konton iyo afar ruux wadarta guud dhimashadan waxay noqotay afar kun boqol konton iyo toddoba ruux netherland waxay soo gudbiyeen boqol labaatan iyo laba ruux wadarta guud ee dhimashadan cabdulahiyo waxa ay noqotay laba kun sagaal boqol afartan iyo shan ruux canada afartan iyo saddex ruux ayay soo wariyeen wadarta guud ee dhimashadan waxa ay noqotay siddeed boqol labaatan iyo saddex ruux switzerland soddon iyo lix ruux ayay soo gudbiyeen wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay kun boqol toddobaatan iyo afar ruux brazil maanta waxay soo wariyeen konton ruux inay geeriyoodeen wadarta guud ee dhimashaduna waa kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed ruux raashka waxay soo wariyeen laba iyo labaatan ruux wadarta guud ee dhimashadana waa boqol toddobaatan ruux ruushka waxaa la leeyahay cabdulaahiyo waxaa suurtagal ah cudurka sidaan duu sii socdo toddobaadada soo aadan in uu aad u kordho maadaama dadka uu soo ridanayo ay sii kordhayaan oo waxaa laga yaabaa maraykanka inuu daba gaaro amaba uu kasii saramaro portugal waxaay soo wariyeen soddon iyo laba ruux wadarta guud ee dhimashaduna waa shan boqol lixdan todoba ruux austria lix iyo toban ruux ayay soo wariyeen wadarta guud ee dhimashaduna waa saddex boqol siddeetan iyo afar ruux yahuudda hal ruux ayay soo wariyeen wadarta guudna ee dhimashadu waxa ay noqotay boqol toddoba iyo toban ruux ireland waxa ay soo wariyeen afartii kow ruux inay dhinteen wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay afar boqol iyo lix ruux sweden boqol iyo afar iyo toban ruux ayaa geeriyootay maanta oo keliya waa waddan aad u yar dadka baxayna aad ayuu badan yihiin kun si guud wadartun waxa ay noqotay kun soddon iyo saddex ruux indiya toban ruux ayay maanta soo warisay wadarta guudna waxa ay noqotay saddex boqol lixdan iyo saddex ruux bakistan waxa ay soo sheegtay saddex ruux in maanta cudurka ay u dhinteen wadarta guud ee dhimashaduna waa sagaashan iyo lix ruux sacuudiga dhimashadu maanta way korortay waxaana ay soo wariyeen sideed ruux in cudurka ay u dhinteen wadarta guudna waxay dul istaagtay toddobaatan iyo saddex ruux filibiin labaatan ruux ayaa geeriyooday mexico soddon iyo lix ruux weeyaan malaysiana waxay soo warisay shan ruux indonesiana lix ruux banama sagaal ruux ukraine shan ruux algeria saddex iyo toban ruux hungary saddex iyo toban ruux faransa goordhow waxa ay soo saareen dhimashada maanta cudurka corona gudaha dalkaasi wasaaradda caafimaadka ee faransana waxa ay sheegtay maanta oo keliya inay diiwaangeliyeen shan boqol lixdan iyo laba ruux oo dhimasho cusub ah waxaana cadadu ay gaartay shan iyo toban kun shan boqol labaatan iyo sagaal ruux sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee faransiisku waxa ay sheegeen in maanta oo keliya cudurka uu ku dhacay shan kun afar boqol sagaashan iyo toddoba ruux jabuuti haddaan eegno cabdilaahi cudurku aad ayuu u sii kordhayaa dadka uu soo ridanayo waxaana saacadii lasoo dhaafay coronavirus gudaha dalkaasi uu ku soo ritay saddex boqol oo ruux jabuutina sidaad la socotid waa dal ay buux dhaafiyaan shisheeyaha oo waxaa jooga dowlado dhowr ah sida ciidamo ka socda maraykanka shiinaha faransiiska iyo dalal kale oo dhowr ah marka wararku waxay sheegayaan in ay suurtagal tahay xerooyinka ciidamada shisheeyuhu in cudurka uu halakeeyo si ba-anna uu kaga dilaaco dhanka kale in cabdilaahi iyo weriye ka tirsan raadiyaha goobjoog ayaa waxaa xiray dowladda federaalka wariyahan waxaa loo xiray markii uu ka hadlay arrin uu dhibsaday madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo cabdicasiis gurbiye waxaa lagu xiray saldhigga hodan ee magaalada muqdisho waxaana amarka lagu xiray bixiyey madaxtooyada soomaaliya kadib markii wariyaha shalay uu qoray in madaxweyne farmaajo uu qaatay mashiin loogu deeqay dadka qaba cudurka covid sagaal iyo toban ee karantiilka ku ah isbitaalka martiini mashiinkan ayaa loogu talagalay neefsiinta sambabada marka shaqadoodu ciriiri gasho shalay ayaa waxaa tegay isbitaal martiini mas-uuliyiin ka socda madaxtooyada waxayna gebagabeeyeen buu yidhi wariyaha shaqaalaha isbitaalka martiini waxaana la weydiiyey su-aalo la xidhiira cidda sheegtay mashiinkan in isbitaalka laga qaaday madaxtooyadana la geeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa arrinkaana si kulul kaga hadlay maad salaad waxa uu leeyahay hay-adaha amniga iyo madaxweynaha soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in cabdicasiis xorriyaddiisa si deg deg ah loogu soo celiyo aanan lagu xadgudbin xorriyadda hadalka iyo xuquuqda wariyaasha soomaaliyeed ee ku shaqeeya duruufaha aad u adag sidoo kale waxaan madaxweynaha kula talinayaa haddii uusan rabin in wax laga sheego inuu si deg deg ah ku soo celiyo mashiinka laga qaatay isbitaalka martiini ee madaxtooyada la geeyey sababtoo ah baahida cabsi ee madaxtooyada ka jirta mid ka daran oo weliba dhab ah ayaa ka jirta buu leeyahay mahad salaad isbitaalada muqdisho waana sababta dad mas-uuliyiin ah ugu geeriyoodeen isbitaal martiini baahi loo qabo mashiinkaasi dhan kale axmed macalin fiqi ayaa arrinkan ka hadlay waxaana uu yidhi madaxtooyada kuma ogeyn in ay tahay meel bukaanada la seexiyo in madaxweyne farmaajo qalabka neefsiinta uu nafjeclaysi uga qaatay isbitaal martiini oo dadku ay u la-anayaan qalabkaasi la-aantiisa cid kasta oo martiini joogta ayaa kuu sheegaysa in qalabkaasi xafiiska madaxweynuhu uu halkaasi ka qaatay loona haysto in la soo celin doono laakiin ay caddaatay inaanan la soo celinaynin cabdulahi o dhan kale war goordhow ka soo baxay maamulka koonfur galbeed waxa ay ku sheegeen in ay hakiyeen guud ahaan gaadiidkii dadweynaha ee ka baxayay magaalada muqdisho islamarkaana aadayey deegaanada uu sheegto maamulkaasi in uu ka taliyo ee koonfur galbeed wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee koonfur galbeed waxa ay hakisay isku socodka gaadiidka rakaabka ah ee ka taga muqdisho ee aada deegaanada maamulkaasi ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda gaadiidka maamulkaasi waxay ku sheegeen in arrinkan ay sabab u tahay sabab ku aadan ka hortagga covid sagaal iyo toban maamulkan waxa uu ku magacaaban yahay gobollada baay iyo bakool iyo shabeellaha hoose laakiin awood badan kuma lahan gobolladaasi mana xakamay karaan gawaaridaasi oo hagaag cabdulahi intaana mikrofonka kuu soo gudbin war kale ayaa hadda soo dhacay oo ka imaanaya gudaha dalka maraykanka sidaan kuu sheegayna wararku ay isa soo tarayaan oo inta aad hadalka ku jirta ayaa dhimashada daqiiqad daqiiqad loo soo gudbinaya wasaaradda difaaca ee maraykanka goordhow waxa ay sheegtay in ay kordheen tirada ciidamada iyo saraakiisha bentagonka u diiwaangashan ee u dhintay cudurka coronavirus waxaana ay gaareen lix iyo toban ruux wasaaraddu waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kordheen ciidamada iyo saraakiisha cudurkan uu soo ridanayo iyagoo gaaray afar kun boqol labaatan iyo toddoba ruux gudahaana wararkii la xiriira coronavirus waa naga inta الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون فخور فخور بإسلامي الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag cudurka corona ee caalamka aad u saameeyey islamarkaasina dad aad u badan laayay kuwo kalena isbitaalada ay la jiifaan waayadan waxaa soo tarayey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ka hadlayey odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aragtidooda ku biiriyey dadka arrimahaasi ka hadlaya macalin maxamed oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa u warramay waryaheena ciidaru sabriye waxaanu ka warramay bal siday u arkaan cudurkan corona ee caalamka dhibaatada ba-an ka geystay allahu rabulcaalamiina kumaa mahad iskale mahaddaas alla ka gadaal waxaan u mahad celihayaa idaacadda islaamiga ee mataqaanaa waraysigan iyo wacyigelintan faraha badan mataqaanaa arrimaha ku soo qaadatay inay ummadda bal maaragtay fikirkooda iyo axwaalahooda ay ka mataqaanaa wax ka sheegaan cudurkan la sheegaa oo corona lagu sheegaa allahu rabulcaalamiina horta wax kastoo caafimaadana allah iska leh wax allaala wixii cudurana ilaahay bay gacantiisa ku jiraan wahowna ku asiibaa cid allaala cid dib mudan in lagu asiibo cudurku annagu marka haddayn warbixin aan ka dhiibno cudurka waxaan u naqaanaa cudur ila allahu rabulcaalamiina gacantiisa ka yimid awooddiisa iyo qudradiisana ku socda taas horta dhinacaas waa dhinaca awoodda alleh waxaan leenaha marka waxaan u aragnaa cudurka cuduradii imaan jiray oo faraha badnaay oo mataqaanaa dhici jira ayaynu lamid yihiin waxba gaara noogama tankooro gaar ahaan hadda midkan farax gaarobana geliha cadowga ilaahay gaalada muslimiinta dhibtay oo wax kastoo mataqana adduunka joogaahi oo muslimiin ah in la dagaashan oo muxuu ahaay awoodaya dhaqaalahay haysteen muslimiinta ku baabi'inaya ayaa allaahu rabbulcaalamiinow ku asiibay waxaan leenahay waa ku faraxsannahay faraxan shadiidan maxaa yeelay islaamkiiyay dhibeen diintibay dhibeen maalkay ku dhabeeyeen ayay maanta gacmo badan ka joogaan gaaladu waxaan leenaha marka cudurkaas annagu caqiida ahaan cudurka in allaahu bixiyaan aaminsannahay in cid alaal ciduu rab u keeni kareen aaminsan doonaan ku keeni kareen aaminsannahay midkaanu safar xad gaarooba noo leeyaho ilaahay cadowgiisa oo islaamka dhibay ayuu ku mataqaana ku baabihiyey waxaan leenaha marka ilaahayow adaa awood leh adaa gacantaadu weyn tahay gaalada abaad cabaadkeedaa yeedha muslimiinta adaa u aaray waana cudurkuna junuudaadu ka mid yahay ilaahu kusii baabi'i baan leenahay saasaanba ugu faraxsana aad baad u mahadsantaha macalin warar ayaa sheegaya in wadamada shisheeye shisheeyaha wadamada yurub ee ku sugan inay ogolaadeen inay ogolaadeen in masaajida loo fasaxo dadka muslimiinta ah arrintaasi maxaa sababay oo keenay in haatan konton sano kadib masaajida loo ogolaado makrofanada
maasha allah arrintaas waa maqalnay waana ku faraxsannahay waxa kalifo waxaa weeyaan wixii maxuu ahay fircoonba saad og tihiinba allahu rabbulcaalamiin markuu cadaabkii ku soo dejiyey ay cadaabkii u aragiyey waa ka yidhi aamanad bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin waxana uma tarin oo alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin baa lagu yidhi marka gaaladu isjaleeca ay soo jalaacday cadaabay arkeen waxaan leenaha marka haddii cadaabka laga rafiyana berito waa ka naqahayaan sida lagu yaqaanba gaal iyaga mataqaana dhaqankooda marka waxaan leenahay horta cadaab ay arkeen way ka baqeen inay laabtaan taasaa tustay eeg naxariisa muslimiin u danqahayaan ma aha waxaan leenahay marka allaha allahu rabbulcaalamiin idoo qorshihiisun meel u yaalaan oo wixiisu ka jaan go-an yihiin annagu ilaahay inaan barinaan matan addoomankiisiyaana waa baryaynaa waxaan leenahaa marka xanuunka iyo sumadda ku dhegan ilahay ha kusii celceliyaan leenahay oo horta saasaan leenahay iyagana waxaa keenay inay hadda saacan matan konton sano kadib ay masaajidada ogolaadaan cadaabka indhahooda ku arkeen ayaa keena maxaa yeelay aragtidooduba waa waxay arkaan caqiida wax kuma diidaan kumana ogolaadaan wabilahi towfiiq ergega qaramada midoobay waxa uu sheegay in mujaahidiintu ay iska dhigaan ay xabadda ay joojiyaan islamarkaana ay si wada jira loogu wada jeesto cudurka coronavirus oo caalamka dadka inta badan ee gaalada ama shisheeyaha laynaya arintaasi maxaa u sababa in qaramada midoobey ay tiraa xabadda mujaahidiintu ha joojiyaano dhanna ha loo wada jeesto waxaa u sababa muraadkii gaaladu lahaa jirtay iyo dhaqankii ayuu ka turjumaa waxau rabaa mujaahidiinta inuu fadhiisiiyo gaalkaasna warkaas waa kaa diidnaan leenahay mana kaa yeelayno haddii hub la dhigaayo mujaahidiinta laga hub badan diyaaradaha dadka muja- masaakiinta duqayha oo dadka mataqaana caruur birimageyda ay dhahaan duqayhayo ma- ulama- wada- wadaadada layha oo caruurta layha oo xaasaska layha dugsida ku dhacaya hubkaas mau dhigo minuu warkiisu daacadta waa gaal gaal dhalay marka khayr ma leh iyo laguna kadsoomi maa kumana ajarin waxaan leenahaa gaalow ee, qaramada midoobe waxaa rabta u noqo ee, waxaa taan helnaaho aad aaminsan tahay haddii warkaagu dhab yahay kuwa xalana la keenayo calooshur shaqaystayaasha aad u sheegi lehed warkaas marka annagu hubka ma dhigayno waana ku garaacaynaa ilaa qiyaami saaca ina soconaysa ahdaaftaynu ilaahayna waa kaashaynaa ina- inaan ilaah leenaha waad aragteen ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala maraykanka iyo gaalada mataqaanaa ugu waaweyn adduunka inuu cudurka ugu roonaado kuna shubo ilaa ay mataqaanaa wax la qafaashay wax loo tali kara ka naqdaanna waa leenahay ergeyguna wuxuu wadaaho gaalada eedba gaal gaal ergeed waayo gaaladuu daaci u yahay warkiisana waa diidnay muraadkiisuna waa intaas baan leenahay wasalaamu calaykum
waayahay ee, maalmihii ugu dambeeyey een, cudurkan coronavirus inta badan bulshooyinku asaga ayaa la hadalhayay ee, maxaad ugu dardaarmaysaa bulshada ee soomaalida ah ee muslimiinta ah ee ku dhegaysanaya
maasha allah waxaan ugu dardaarmaya bulshada muslimiinta inay dhegeysay waxaan ugu dardaarmayaa cudurkan horta gacanta alluu ku jiraa waa sabraynaa cid allaala cidu ku dhaco cudurkuna sidiisa mar hadduu dhaco ou masaa'ib ou dhacda uu naqdo em, eh, cuquubada uu ka dhashaba gaalo asal hou naqato waxaa suuragala inuu muslin iyo gaalba inta iskula dhaco ay dhici kartaa sida xadiidka uu tilmaamayo iyo aayadaha qur-aanka waxaan leenahay marka allah subxaana wataala aan u towba keeno ununka lafteenu akhdaar fara badan aan leenahay aan ilaahay ka barino aanna ku sabarno waxaan ilaahay ka baryaynaa oon ducaysanaynaa inaan cudurkaasu mataqaana dhulka mujaahidiintu iyo muslimiintu joogaanba inaan ilaahayba uusan keenin maxaa yeelay waa cudur aad u foolxun dadkii loogu talagalayo fusuqada ahayna waaba ka kordhacayay annaguna caqiida ahaan waa rumaysannahay waana ku qanacsannahay waana mataqaana ku sabraynaa insha allahu tacaala iimaankaynuna inaan aan sii xoojino aan tajdiidino aana ku sabarnaan leenaha muslimiintu ogaadana fahra- wax badan oo la moogay ayaa la helay gaaladaha oo mataqaana meelahay warka soo dhigaan iyo meelaha dhammo laga sheegaya waxaa la leeyahay islaamkii bay mataqaana ka cabsaayaan waxay leeyihiin ilaahi muslimiinta xanaaqo waxay iska gaalo waa iska gara kartaan marka annagu all- ee ilaah xaq ahaan leenahay oon caabudno nana ilaaliya maslaxadaynana yaqaan wax alaala wuxuu noo keenana an tumina bilqadari khayrihi wa sharihi bay matala caqiidihan qaadanayba ka mid tahay inaan rumayno qadarka alleh shar iyo khayr muslimiintu saasaan leeyahay wabilahi towfiiq dhowaan ee, mujaahidiinta ee alqaacida bayaan ayay soo saartay ay ugu baaqayso wadamada shisheeye aan dadka ku sugan een, inay diinta islaamka ay qaataan haddii ay doonayaan nolol adduun iyo aakhira labadaba ee haatan jahwareer fara badan ayaa caalamka ka jira Ee, warka ay raggaasu soo saareen waa warka qof kastoo waxgarta laga doonayo maxaa yeelay ummaddan ummad nolol dhammaystiran bow allah u diyaariyey meeshay ku noolaahayso allah u diyaariyey guri iyo mataqaanaa gaashada lagu cunayo u diyaariyey muslimiintu marka raggaa soo saara walaalaha soo saara bayaankaas inay mataqaana gaaladu si guud muslimiinta isu soo dhiibaan towbo keenaan diintan ku badbaadaan karoonaha waxyaabaha gaalada lagu tusayo awoodda alleh awooddi maraykanka waa la arkay meh gaalada geysay gaala waa is aragtay Ee, waxaan maqlayay kii ingiriiska u talihayo gaalka ahay isbitaal uu yaalaa kii maxuu ahay m- midka maraykanka u taliyahay laftiisu waa welwelsan yahay waa laga sheegay warar baa suuqa ku jira marka waxaan leenahay war intii gooru goor tahay oo towba furan tahay oon towbadu mataqaana ma- nas- towba nastuuxa ay la aqbalayo walaalayaal ee mataqaanaa gaaladu ha towba keenaano ragga soo jeedshana waa ugu mahad celihaynaa ununkuna sidoo kalean baaqaasoo kale baaq lamidaan jeedihaynaa saasaan leenahay kaasi wuxuu ahay afhayeenka odayaasha gobolka shabeellada dhexe macalin maxamed macalin xasan ayuu ahay macalin aad baad u mahadsantaha intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي